بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها العلماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة موضوع وموضوع runtii waqti dheer u baahan shaa'ika waaqaca aan ku noolnahay na wax badan in laga fahmo u baahan bal waxaan isku dayayaa in aan soo uruuriyo biqadri اlistiطaaca in aan soo uruuriyo si muujiza u soo uruuriyo marar badanna mawduucan walaaluhu way igu soo celceliyeenoo waa ka hadhadadlay laakiin mar haddii haddana mawduucii mar labaad siraac qarni afriqi ama aطmaac ethoobi fi itijaahi somaal saabiqan wa laaxiqan iyo kuwa kale hadda ku soo biiray een dariiqaba ku arki doono bal haddana bal wixii ilaahay maarata inaga fahamsiiye subxaanaه wa tacaala annagoo meelo badan iyo dad khibro dheer u leh xogogaalla u ah wax ka soo uruurinay waxna annagu aan goojoog u ahayn oo ilaahayna gaadhsiiyey subxaanaه wa tacaala in aanan shaahidba ahaano ayaa waxaan rabaa wax badan ood markhaati ka tihiin oo shaahidaad ka tihiin iyo wax badan oo laga yaabo dadku in ay si u ilaaween inaan dadka bal aan xusuusiyo mawduucuna wuxuu ku aadan yahay atmaacda ethoobiya ay ka leedahay araadi soomaal wakhti hore iyo wakhti dambeba maxay tahay kama hadlayo axmed gurey iyo dagaaladii isaga ka horreeyey iyo axmed gurey meeshii uu wax gaadhsiiyey shantii boqol iyo wixii ka horreeyey wixii ka dambeeyeyba arrintaasi markii ay dhammaatay wixii ka dambeeyey ay u arkeen inay ku guulaysto inay jebiyeen dowladdii islaamiga ahayd ee matalaysay geeska africa wararkii ka soo baxay iyo ficiladii ay sameeyeen umaradii ama imbaraatoriyaalkii ama madaxweyneyaalkii ama boqortooyayaalkii qabsaday waddankaas daarulhijratayn ayaan waxoogaa waxaan rabaa in aan markaa waxoogaa soo uuriyo horta ka macluumiya aad waxaan ooga xumahay dadku markay hadlayaan dhulka etoobiya bay yidhahdaan dalkan waa jaziira waxaa weeyaan ayay la macno tahay ay ku dhex taallo shajara masiixiya bu'ra islaamiya muxiid ku ah waxaa lagu qiyaasaa toddobaatan iyo ziyaado malyan baa meesha lagu sheegaa boqolkii shan iyo siddeetan waa muslimiin dalka dadka wax dadka degan masalan oromada waxaa lagu sheegaa laba iyo soddon malyan taqriiban baa lagu sheegaa laba malyan baa la tansiiriyey lixdinkii waxay ka dambeeyey markay qabsadeen gobolladaas waad la socotaan soomaalida way yareeyaanoo siddeed malyan meelahaasay ku sheegaan inkastoo si ay wadadka ugu buuxsadaan ay ka sii yareeyaan mararka qaarkood laakiin soomaalida degan siddeed malyan ilaa toban malyan bay udhacaysaa canfartu waa dhowr malyan nimanka banishingoolka ee suudaaniyiinta asalkoodaiyo iyagana dhul baa laga haystaa sida soomaalida loo haysto waa dad muslimiina uraagadu waa dad muslimiin oo iyaguna dhowr malyan ah barishigool waa dhowr malyan nimanka la yidhaahdo maaratay muxuu ahaa wallooga iyo waxaa isku yaacsanina waxaa weeyaan iyaguna waa dhowr malyan waxa gaaladii waxaa weeyaan qoyskan yar ee abasiiniya ka soo jeeday oxom ee tigreegaha iyo nimankii amharadahaa ee meesha iyo gordhan iyo meeshaa jira iyo wax yar oo gaalaqaawan ahoo gambeel niman la yidhaahdo iyo niman booran la yidhaahdo oo yaroo qaaqaawan intaasaa gaalo ka ah marka waa dad muslimiina oo boqolkii iyo shan ay yihiin muslimiin shan iyo tobanna ay yihiin kafara ama masiixiye ay yihiin waa meelaha dadka taariikhda wax ka qoraayay ay yidhaahdaan waa meelaha aqaliye qaliila ah ay xukunto aqlabiya kaiira ayay meeshani ka mid tahay aan ka soo dego dalkaas intaa leeg ee dadka muslimiinta ee mustadcafiinta laga dhigay ay degan yihiin bal taariikhdii horaan rabaa waxoogaa inaan soo gudbiyo herar waxay u ahayd caasimadii geeska africa dowladdii cuhmaaniga iyo dowladihii ka dambeeyey axmed gurey iyo wixii la midka ah herar magaaladan herara waxay gacanta muslimiinta ay ku jirtay oo calanka islaamka uu ka taagnaa laa ilaaha ila allah toddoba boqol iyo wax ka badan oo sano imaaraadka ay xukumaysay herar alimaaraat alitraasiya waxaa la yidhaahdo ama alimaaraat asabca toddoba imaaradood oo iyadu ay hoos imanaysay herar ayaa maartayna ay xukumaysay marka iyo balc maxaa jee marka iyo baraawi iyo gobollada ay xukumi jirtay herar bay ka mid ahayd gobollada waxaa ka mid ahaa caadil ama cadli waxaa tidhaha idba waxaa ka mid a ifaad waxaa ka mid a shawa waxaa ka mid a muxuu aha zaylac waxaa ka mid a baali waxaa ka mid a gobolkan herarga ee inagu aan joogno intaasoo dhanna meesha muslimiinta laga xukumi jiray toddobada boqol iyo ka badan oo sano ee islaamku ka burqanayay africa meel walba uu ka gaadhayay waxay ahayd eed garanaysa dacwadani ma ayna innaga inagu soo gaadhin sida qaalibka ahaa qudrigan ilaahay inugu nooleeyey dagaal iyo muwaajaha iyo jihaad laakiin dacwadii islaamigayday qabsatay dhulkan ayaa waxaad garanaysaa maadaama isticmaaro badan ay soo mareen oo waxyaabo badan ay nagaga tageen haddana dacwadii markii hore gashay dacwo fudud inaysan ahayn khulaasatul qowl markii axmed guray uu raximahullahu wuu shahiiday waxaa kala furfurtay dowladdii islaamiga ahayd xooggeedii dagaallo dambe way sii wadwadeen laakiin musaacado iyo musaanado ay ka heleen walaalahooda gaalada ah imbaraatoriyadii kafarada ahayd ee etoobiya xabashida ama abisiiniya waxaa tidhaahaydba waxay ku guulaysteen inay qabsadaan gobollo ay muslimiintii ay ka telinayeen mu'asiska la yidhaahdo etoobiya alimbaratoriyat aethoobiya ayuu u dhigay aasaaska waa ninka la yidhaha korshof waa ninka markii aad tegtid meelaha hadda caasimada ay ku sheegaan ee muslimiinta laga haysto hadisababa iyo diridhaba iyo meelaha xukuumaddu iyo hoteeladoodu ay degan yihiin ninka murqaha waaweyn ee timaha dheer ee xamran ee libaaxu ku hoos sawiran yahay ninkaasaa waxau qabsaday gobollo ka mid ah gobolladii dadkii islaamiyiintaha ee hoos tagayay caasimadii herar herar waxaa ku yili saad oola socotaanba almasjid alaxmar masaajidkii ugu weynaa muslimiinta masaajidadii ugu waaweynaabuu ka mid aha markii laga reebo xaramaynka maxaa yeelay dhulka intaa la eg ayuu hoos imanayay sinjibaar ilaa dhulkan oo dhan ayaa waxaa u ahayd meesha manbac muslimiinta diintoodii iyo dacwadoodii iyo jihaadkoodaba ay ku soo hirtaan bay u ahayd masaajidkaasi dhul wuxuu ku fadhiyaa aad u weyn markaad heerar afriidood kaga geshid waa ka kaa qabanaya dhabantaas maaragtay kaa qabanaya ee kiniisadda hadda loo bedelay ooyaya waan arki doonaa almuhima korshaf markuu soo qabsaday magaalada muxuu ahaa adisababa hadda loo yaqaano gobolka waxaa la yidhaahdaa luqa oromiya shawa ayaa la gobolka shawa la odhan jiray gobolka shawaad baa la odhan jiray caasimadda adisababa hadda loo bixiyey waxaa la yidhahdaa luqa oromiya finni finni baa la yidhahdaa nin kastoo oromiya ah haddaad tidhahda caasimadii oromiya xaggee ku taallaa gobolka shawaad xuule finni finni ayaa la odhan jiray gorshaf markuu soo galay sida taariikhda iyo mu'arikiintu ay qorayaan maalin jumco ah taqriiban buu soo galay magaalada wax alla waxay calaamadu ahay dadka muslimiinta ah maalinkaa jumcada koofiyad cad in ay masaajida ku wada aadaan dadkii oo dhan baa la soo jamciyey meeshii afridoodkii magaalada ayaa la isugu keenay toonkii meesha lagu magacaabayay baa la isugu keenay meeshaas markii isu keenay kooshafa saraakiil badan iyo ay badanna waa watay iyo ciidamo badan dadka wuxuu mid mid u odhanayay ashhaado bay odhan jiray laa ilaaha ila allahu ruux markuu yidhaahdo carabka iyo sanka iyo bishimaha iyo xiniyaha iyo dakarka ayaa laga goynaya ayadaa marka loo tuurayaa sanka markii la gooyo ay baa loo tuuraya carabka markii la gooyo ayadaa loo tuurayaa meel baana la fadhiisinaya si u dhig baxo dadkii dadkaad maqasheene umma umma biakmalihaa ayuu meesha maalinkaa majsaro ku sameeyey markii khudbadii dadkii uu gowracoodii dhammeeyey wax alla wixii ashaadanaya waxaa mulaaxado leh sida uu qoray nin la yidhahdo abu suhayl oo alatariyaan oo ninka hadda jamaaca alislaamiya almusallaxa madaxda hadda ka ah sida risaalaada ay ku qoreen wuxuu leeyahay nin tigree ah ma jiro yacni ma jiro nin muslima oo abasiiniya caasimadda tigree si u khaldan u soo galay ama xagga aritriya ha ka yimaado ilaa aritriya lixdankii ka hor dad muslimiin ay ahayn waad la socotaan ama xagga suudaan ha ka yimaado ama xagga yeman iyo baxriga ha ka soo galo ama dhankan ardadan maaragtay yani muslimiinta daaralhijratayn ha ka tago ama dhankaaba si khalada hadduu ku soo galo oo ay ka maqlaan inuu ashahaadanayo laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah uu leeyahay carabka iyo sanka iyo bishimaha ayaa laga goyn jiray buu leeyahy waa taariikhu yacuudu calaa nafsi macnaha nimankan tigreega xaqdiga iyo xasadka iyo nacaybshaha ay muslimiinta saabiqan walaaxiqan ay u qabaan bay ku tusinayaan waana meesha ay marka ka soo bilaabatay ninka tawxiid markuu ku dhawaaqo in bishimaha iyo carabka laga jaro korshaf markii uu arrintii dhammeeyey dadkii waa la safay sida maaratayan waxaa laisu dul saaray maaratayna jaranjaro ayaa laisu dul saaray bulkeeti kursi buu kor yuu dhigtay korkiisa dadkii buu ku socday kursi baa loo dhigay qaab intii loo safay wuu hadlay markaas wuxuu yidhi wallaahi lain cishtu asana alqaabila haddaan sanadka soo socdo noolaado tatamdad satamdad imbaraaطooriyatii min nairobi wa min hena ilaa khartuum wacaasimatii wacaasimatu aabaa'i wa ajdaadii tayta ilayhi sanadkan haddaan noolaado waxaa la yaab leh jaahiluun aw yatajaahaluun waxaan la yaabay nimanka yugandha iyo muxuu ahaa kenya waxaa weeyaan imbaraaطooriyadda etoobiya saabiqan walaaxiqan waxay u haystaa iyo soomaaliya iyo eritrea iyo suudaan intaba dhul iyagu ay mulki u leeyihiin inuu yahay ayaa boqortooyadoodii oo dhan isku raacsan yihin uganda iyo kenya iyo soomaaliya iyo suudaan iyo eritrea intoo dhanba inay dhul iyagu ay leeyihiin haddaan noolaada buu yidhi waxaan ka taagayaa calanka imbaraaطooriyadda etoobiya waxaan ka taagayaa min huna nairobi wa min huna ilaa kharduum wacaasimatii wacaasimatu aabaa'i waajdaadii taytayley taytayley ma taqaanaan waa balcad taariikhdeeda waa idiin soo celin doonaa waxaa weeyaan waktigee weeyaan balcad inna meel dhow baan ka hadlaynaa ninka soomaaliya wuxuu leeyahay xuduudda walaalahan walaalahana etoobiya ayaa siyaasiyiin badan ama ay wataanba ama ay keensanayaan ninkaasina qorshaha uu wato iyo taariikhda in laga duulo u baahanna waa laga maarmaan khulaasatu lqowl ninkaasi meeshaasuu ku intihooday wuxuu qabsan karay imaaradihii islaamiga waa qabsaday rag baa kaxi ku xigay laakiin wax quman oo muhiim ah waxaa qabsaday imbaraadooriyadii melilik melilik markii uu qabsaday isla markiiba duulaan buu soo qaaday aad aad u weyn oo aada maqasheen gobollo badan oo dadkii imaaraadkii islaamiga ahaa gobollo ka mid ah ayuu gacanta ku dhigay dhulkii uu gacanta ku dhigay waxaa ka mid ahaa caasimadii dadkii muslimiinta ee her kun siddeed boqol siddeetan iyo toddobadii ilaa siddeetan iyo siddeeddii baa la yidhahdaa ilaa siddeetan iyo toddobadii ayuu wuxuu gacanta ku dhigay magaaladii caasimadda dadkii muslimiinta mambaca ay ka duulaan u ahayd mililig majsaradii uu awowgii korshafa uu sameeyey tu ka daran ayuu magaaladii herar ku sameeyey taariikhdana herar ay ooyeysa ilaa maalinkaa iyo ilaa yowmina haada maxaa yaala rasiidkii iyo maraajicdii islaamka oo dhan baana meesha taalla wakhti habeenu soo garo guriguri baa dadka loo baaray dadkii subax wuxuu isugu keenay meesha afridoodka ee toga yari uu ka soo dilaacay ee uu jarar kaga soo daro meeshaasuu dadka isugu keenay majsarada aad maqasheen taariikhda abidkeed wax dhacay uusan jirin oo aan ka liidanintii finni finni ama shawo ka dhacday ayuu dadkii gawrac ku bilaabay kani sankuu ka goynayay kani gawrac buu ku bilaabay ilaa uu sheekh cabdiraxmaan alherari oo mu'adinkii masaajidka ah oo ilaahay si ku bixiyey uu leeyahay waxaan maqlay subaxii toggii hoosteeda marayay oo gawla oo buuxaya markii aan fiiriyeyna waa uus iyo dhiig iyo madax uusaa isu dabagalgalanaya war maxaa dhacay markaan idhin waxaa la yidhi maartay waxba ma ogidee ummaddii waa la gumaaday melilik meeshaasuu wuxuu khudbad la istaagay khudbadii ugu horraysay ee uu ka jeediye bay ahayd magaalada herar kow wuxuu yidhi horta masaajidkan waa in kaniisad loo bedela buuyi meela low cawayska iyo muxuu ahaa dalxiiskana laga laga reebo ciidamaduna meele ay degaan laga sameeyo taaniyan wuxuu yidhi wallaahi lain cishtu asana alqaabila haddii aan noolaado sanadkan soo socda imbaraaطooriyatii waxay ka taagayaa min nairobi min huna khartuum wasaabni kaniisatii wa kaniisatu aabaa'i wa ajdaadii caasimatii taytayley yacni waa melilik intaa keliya kuma daynine ficil buu melilik uu ku daray ciidanka baqlaha loo yaqaano oo ciidan aad u xoog badan ayuu wuxuu ka soo dhaqaajiyey herar ciidankaa waxaa hor kacayey oo waday oo dal aqoon iyo dalyaqaan u ahaa nin lagu yidhaahdo dhaqana baylah macruufa maarata yani soomaalidu ay yaqaaneen nin soomaali ah ayaa wuxuu ahaa dalmareen iyo dalyaqaan ayuu ahaa dhaqana baylah baa wuxuu ka soo kaxeeyey herar meeshaasaa ciidamadu ay ka soo dhaqaaqeen baqla ayay wataan waa ciidan aad u xoog badan geeldoox meesha la yidhaahdo imey bay ka soo dhaceen webiga ayay soo qaadeen goday markaa ma jirin allaafay ku soo istaageen beledweyne ayuu ciidankii soo gaadhay doolo burduu yimid balcad bay u soo gudbeen oo taytaylay loo yaqaano xabashidu ay u yaqaanaan isweyddiin baa soomaalida la weydiinaya war taytaylay war balcad maxay kaga maagtay etoobiya dalka intiisa kale taasi waxaa weeyaan idinkaa jawaabteeda laydinka rabaa almuhimma markii ay yimaadeen balcad ragga reer balcad ee odayaashii taariikhdii la socday waxaa qaybo ka mida inay meesha fadhiyaan baa laga yaabaa taqriiban magaaladu markaa balcad waxay ahayd meel aan umanayn saddex kilomitr meelaha inay u jirto hadda meesha taytay la yidhaah meeshaasay yimideen kaniisad bay ka dhiseen way qabsadeen hal sanay joogeen oy ku sugayeen ciidankaasi in uu boqorkii u yimaado kaniisaddii uu sii dhisay yidhi uu ku tukado soomaalidu dad nool bay ahaayeen waxaan dhintay ee wadaaddadoodii iyagiiba dhintay ee ma ahayn jallaata dhuuqa ma ahayne dad nool bay xitaa kuwooda calmaaniyiinta iyo kuwooda waddaniyiinta iyo kuwooda caamadaba dad nool bay ahaayeen culimmadoodu dad nool bay ahaayeenoo cizo iyo sharaf dareemayay ahaayeen ilaa ilahay wuxuu inxiraafiyey mooyeen sheekh xasan barsamiya aad hadda ka sheekaynayseen iyo almu'minuun rag la odhan jiray oo muwaxidiin ahaa ayaa dalabadii iyo culimmadii iyo dadkii joogay degaanka iyo soomaalida isu kaashadeen iyagoo diyaar garoobay baa waxaa xabashidii ku dhacay cudur furuq la yidhaahdo cudur baa ka soo daatay ilaahay subxaana wa tacaala malax wata ciidankii oo dhan buu saameeyey wax qorigiisa qaato oo kor u kacaa la waaye soomaalidu tibay ka faa'iidaysteen iyagu markaa waxay ku hubaysan yihiin qoryahan maxaha maaragtayne waxa la yidhaha xakiimkii iyo rayfalkii iyo waxaa weeyaan qoryo ayay ku hubaysnaayeen muxuu ahaa nimanka xabashidii laakiin soomaalidu wax qorya ma haystaane fallaan iyo gudun iyo masaar ayaa maaragtay hub u ah dagaalka gudumada ama masaarta ayaa loo yaqaanaa dagaalkaa dhacay xabashidii meeshii baa lagu gumaaday waxaa weeyaan boqolkiiba sagaashan wax lamida ayaa laga dilay waxaa baxsaday way taalla magaaladii wey markii dagaalku ku adkaaday way gubeen waxaan rabaa inuu tacliiqiyo ruux ree taytayley ah ruux ree balcada oo odayaashii la sheekaystay oo taariikhdaa wax kala socdaayey inuu tacliiqiyo insha allah saraakiishii marka way baxsadeen wixii baxsan karay laakiin maxay qaateen ciiddii balcad ayay horay ugu qaateen marya ugu shubteen calala ugu shubteen meeshii ay ka laaban lahaayeen waa laydin fadhiyaa bay yidhahdeen gobolkan hadda aan meeshanay mareen baydhabo ayay mareen gobolkan sidaamay ka galeen meeshaasay waxay ka tageen herar iyaga oo firxadkoodii qaybihii saraakiisha iyo wax yar dhaqana baylahna uu hor ordayo la socdo ila isagaa dalka yaqaaneen mililik bay u warrameenoo waxay yidhahdeen adna waad naga soo daaday dhibkaasina waa nagu dhacay cudurkaasina waa nagu dhacay waana soo jabnay marka laakiin tayteeley ciiddeedii waa tan buud waa u sujuuday marka ninka la yidhaha minilik wuxuu yidhi maadaama taytayley carradeedii iyo ciiddeedii aad maanta aad wax ka aad ka waddaan kaannahaa mawjuuda buud yani taariikhda in la iska indhatiraa ma aha dadka in laga qariyana ma aha wadaad badan baa laga yaabaa arrintaa ama inuu og yahay ama isan ogayn minilik wuxuu sameeyey carradii yurub baa loo sii qaaday biyo dahaba iyo waxbaa lagu soo muxuu ahaa lagu soo filtiraareeyey laba bacoo dahabi ah ayaa lagu shubay caasimadda etoobiya taytele ekes balcad ayaa ku qoran waxaa u saaran yahay madaxweyne kasta oo etoobiyaana miiska uu fadhiyo ee madaxtooyada miiska waxaa u saaran taytele baa u saaran labada geesood ka saaran sida nimanka tujaradii markay wax iibsanayaan maxay dhigtaan hortooda sambalkii ay muxuu ahaa beecinayeen bay labada dhinac iska dhigaan soo maha taas haddana waxay ku sii darsadeen iyo calankii soomaaliyeed meesha la geliyey iyo taariikhdu iyadaa isqoraysay taana waa ka baxay macnaha waxaan ka wadaa meeqo qarnibaa laga joogaa muxuu ahaa korshafo iyo muxuu ahaa ninka la yidhaahdaa menilik meeqaa laga joogaa wakhtigu wakhti dhow ma aha laakiin himada iyo waxa ay xambaarsan yihiin iyo ujeeddada iyo hadafku xaggee weeyaan inaad wax fahantaan baan rabaa macnaha atmaac etoobiya fii tijaahi soomaal saabiqan wa laaxiqan ayaan rabnaa waxoogaa inaan ka soo sarten aduu almuhima melilik meeshii uu ka baxay isagoon ku guulaysanin markaa inuu taytaylay mar labaad uu yimaado laakiin jus-iya ciidamadiisii soo gaadheen kaniisadna ay ka dhiseen magaaladiina ay gubeen hayla salaase ayaa qabtay hayla salaase markii uu qabtay wuxuu aad ugu sacyeeyey dowlooyinkii isticmaariga ahaa ee caalamilislaamiga qabsadeen faransiiska iyo ingiriiska iyo talyaanigaba lahaa baarliin shirkeedii waa kii galgashay ku ooyey wuxuu yidhi waa in la igu daro dadka mustacmariinta ee wax isticmaarsanaya waa in laiga qaybgeliyo maadaama aan ku aallo jasiirad muslimiin bartamahooda waa in laiga siiyo wax in aan maaragtay muxuu ahaa dadka mustacmiriinta dawlooyinka wax isticmaarsada inaan ka mid noqdo arrintaa qarinkaa lagu jiiday waad la socotaan ka soco waxaa bilaabatay markaa muxuu ahaa hadaaq amase kicitaan ummaddii shucuubtii muslimiinta ah ay rabaan leeyihiin xornimaan rabnaa wax hub musallaxa qaada oo gacanta ka hadla wax maaragtay muxuu ahaa nooc la yidhaahdo maaragtay waxaan hadda gaalada ku magacaabaan xornimo gaadhsiin iyo wadahadal iyo fulaana ururo noocaa ayaa samaysmaya soomaalida marka ururadii aad garanaysaan ee israa'iil iyo wixii ka horreeyey iyo cabdullaahi ciise iyo waad garanaysaa meelo badan bay mareen nimankan gaalada meesha hadda ay dabku u shidan yahay bay isugu tageen waxay yidhahdeen waxaan rabnaa xornimo ayaan rabnaa hayle salaase waa loo yeedhay waa la keenay waxaa la yidhi waxay rabaa soomaalidu xornimo ayay rabaan hayle salaase waa kacay taariikhda waad la socotaan baan marinaya wuxuu yidhi niman geelleya oo adhi iyo geel dhaqda oo marba meeshuu roobku ka daa aada iyo in yar oo fara ku tiris oo dadkayga shacabkayga ka mid oo xeebaha deggan miyaad ileedihiin iyo caasimadaydiina dhex deggan oo caasimaddii aabbayo wey awowyadii ay dhex deggan yihiin miyaad leedihiin buu yidhi maarata yani gurigaaga dhexdiisa ka sii xornimo aad leedihiin dawladda arkaaba nimankaa intay soo rarto iyadoo xornimo ha siisa buuri laakiin shacab jiraaba ma jiro waa shacabku waa shacab etoobiyaana waa dad ruxaloo geel jiraa waxaasna wax qiimo ay leeyihiin ma laha hayla salaase buuq iyo qaylo meeshii buu ka kiciyey woodkii markii la qaaday waxyaalaha la yaab kale waxaa markaa woodkii ugu riday soomaalida yahuudda ka mid ahay dadkii woodka ugu riday masaaridaana ka mid ahay dadkii woodka ugu riday yahuuddu maxay moodka ugu riday maadaama uu xayla salaasi nin falaasho a yahay oo asalu yahuudi uu yahay yahuuddu marka maxay danta ay ka leedahay soomaaliya in ay ugu ridaay maxay tahay waa taariikh u baahan inaan sideeda ooga hadallo oo dheer laakiin haddaan laba faqra ka soo qaado reer yur markii ay yahuuddu ay halaagtay oo inay rugmadaan ay ka baqeen oo meel walba ka yiibdeen waxay yidhahdeen nimankan inaan dal ay leeyihiin dejinno mooye weyna rogayaan gebigeennagaba aan meel iska dejinna yidhahdeen reer yurub intay tashadeen kun sideed boqol labiiyo tobankii shirkii weynaaye ka dhacay maaratay yani umamul kufri meeshaa maaratay yani ayay waxay yidhaahdeen nimanka waa inaan dal aan dejin waa loo yeedhay yahuudda waxaa la yidhi dal aad leedihiin oo mustaqila annaguna aan gacan hiil iyo hooba idinku garab istaagno in aan idiin yeellaan rabnaa laba meelood baana noo calaamadsan labadaa meelood midoo dega mid waxa weeyaan waa ugandha iyo dhulkan noobi iyo sudan isqabadkooda ilaa baxrulcaqaba maarata dusha ku haya dhulkaas waa dhul maarata harihii waaweynaa iyo barwaaqo waa dhul barwaaqo webigii maarata niil baa maarata dhabarka ku haya waxaa weeyaan dhulkaa noobi iyo sodaali dadkaa madowga maarata qabsada baddii caqabana meeshaas maarata ka kulaala yowm min alayaam baddana waad waardiyeysanaysaan arladii ardulmukhtaaree aad rabteenee ardullaahi almukhtaar aad lahaydeen shacbullaahi almukhtaar ee yahuuddu ay lahaydee sharqul awsadna maalinkaad aad rabtaan waad u gudbi kartaan laakiin dhulkan kusii meelgaadho qabsada dad afrikaan ahoo masaakiina deggan addoomma idiin noqonayaan beeraha idiin falayaan haddaad middaa diidaan waxaan idiin tilmaamaynaa bay yidhahdeen soomaaliya bad aad u dheerra way leedahay laba badoodna waad kantaroolaysaan baxru muxiit alhindi iyo baxr alaxmar baabulmandan baad fadhiisanaysaan carab oo dhan cunahaad qabanaysaan dhul istiraatiiji oo aad u weyn weeyaan dhul aad u ballaaran weeyaan tharwa xayawaaniya samakiya oo badanna leh iyadana waxaad kaga dhowaanaysaan ilaan waxaa marka jabuuti iyo waxaan oo dhan marka waxaa la raacinaya soomaaliya ilaan saaxil soomaal baa la odhan jiray jabuuti hadda jabuuti loo bixiyey meeshaasaad maarata aad fadhiisanaysaan maalinkaa damacdaanna waaba tajiddaba maarata yani saasaad u dhaqaaqaysaan inta ka horraysana cunaqabatay ma ku samaysaan markaase waxay yidhahdeen labada kun wixii ka dambeeya ayaan labadaa meelood midda noo fududaata aan qaadanayna laakiin hadda waa inaan ka helna bay yidhaahdeen sharqul awsad meel buqco inna laga siiyo falastiin baa markaa ayaa loo ishaaray falastiin baa markaa rag tujara ah loo keenay sidii lagu qabsadayna waad la socotaan ninku waa imanaya nin taajira guri cariishuhu u imanayaa nin maarata iska miskiin oo falastiini uu leeyahay markaasaa wuxuu leeyahy hal malyan oo dollar qaada maalan oo waqtiga joogto nin guri cariish ah uu ku jiray oo afar qol ahaa hal malyan qaada layidhi muxuu samaynayaa madaxaaba la weynaanaya toban guri oo kalena dhiso tijaarona meelaha kalena guri kasii dhisaba galaysa markay qabsadeen laba xaafadood oo baytulmaqdes hareeraheeda ah iyo dhulkii maarataen hadda xeef iyo dhulkii ay qabsadeen falastiiniintu waa iyagii baraarugay waad la socotaan ilan maalinkaa la ictiraafay waxay ahayd kun sagaal boqol iyo afartan iyo siddeeddii waana maalinkaan arki doonna ee soomaali galbeedna lagu wareejiyey hayla salaase kun sagaal boqol iyo afartan iyo siddeeddiiba iyadana isku sanad ayaa falastiina yahuud lagu wareejiyey kuwana xabashiina lagu wareejin doona waa arki doonaa khulaasatu lqowl yahuuddu markaa labadii kun maxaa dhacay waxyaalaha la yaab kale min alqaraa'ibka taariikhda in wax laga sajala u baahan siddeetamaadkii aakhirkiisii kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo sagaalkii aan u malinaya aakhirkiisii inuu yahay ayaa mu'tamar waxaa lagu qabtay aqoon isweydaarsi ay ku magacaabeen baarlamaankii gurigii ummaddaee soomaaliya waxaa waday isaqoon isweydaarsigii hebel samatar nin la yidhaahdo kuwan hadda hebel samatarayadka mid ka mida iyo nin la yidhaahdo axmed raabi inuu yahay aan u malaynayo nin fiican oo wadaaduu noqday liigu yidhi oo aqoon-yahana oo kenadi iyo meelaha hadda markii dambe ku noolaa oo raggan dibadaha qurbaha joogaa inay yaqaanaan laga yaabo oo ree maaratan awdala labadaa nin baa waxay wadeen ameerikay ka yimideen aqoonswadaarsigay waxay u qabteen aqoon-yahankii soomaaliya wakti galaba ayaa oo waktiguu socdo idaacaddii soomaaliyeedna ay baxayso ayaa hebel samatarkaasaa wuxuu soo cardiyey wuxuu yidhi yahuuddu waxay leedahay taariikhda labada kun wixii ka dambeeya in ay soomaaliya qabsanayso aqoon-yahankiina soomaaliyeed maxaad kaga jawaabaysaa yahuud inooma iman karto waa kan waa abay yidhahdeen marka taariikh dheer bay leedahay inaa hadda ku daaha ma rabo yahuuddu markii burburkii dhacay maxay sameeyeen raggay u yimideen yaa ka mid aha maxay ka dalbadeen waxa ay u sacyeen muxuu ahaa taariikh kale ay u baahan tahay inaan ku gudubmo ma rabo masaaridu laakiin waxay inoogu codeeyeen wuxuu ahaa maadaama webiga niil laisku haysto masaaridu waa niman rooti cun badan hal galaas hadduu hoos u dhaco dawladdu way dhacaysaa ingiriiskiina boqol kiiba toddobaatan in iyagu leedahay webigaasi u saxiixday waxa weeyaan waxay yidhahdeen haddii etoobiya ay qaadato soomaaliya ay ku darsato imbaraatoriya aada u weyn oo ka badan ka weyn africa oo dhan ba u dhiganta ayaa soo baxaysa webiga niilanbariga marka way goynayaan si siraac usii jiro ayaa maaragtay soomaaliya ay u ictiraaftay taa ka soco hayla salaase markii la yidhi waxaa la gaadhsiinaya toban sano oo muxuu ahaa barbaarin dalkii xornimo la gaadhsiinayo afti la qaadi doono hayla salaase intaas waa galgalanayay markii lixdankii soomaliya waqtigii xornimadka la qaatay maalinkii xornimadka la qaatay hayla salaasi goobjoog buu ahaa shirkii inuu ka kacayna waad maqasheen calatoor markuu soo laabtay wuxuu bilaabay ciidamadiisii inuu diyaariyo wuxuu ku dhaartay inuusan qubaysanaynin ilaa taytaylay uu ka gaadho arrinta in la fahmaan u baahan markaana soomaalidu waa dad aan waxba haysanin wax huba haysanin oo gacmahoodu ay maarataane sacabooley ah nimankanina waa niman quruun dheer ciidamadoodii cirka iyo kuwii dhulka iyo kuwii kale maaratayn muxuu ahaa lojistica waxooda dhan ay u dhammaystiran yihiin hayla salaase marka wuxuu is yidhi curdanka ayaa waxaa lagu jaraa inta aysan tabar iyo taag yeelanin dowladdan soomaaliya ka gaadh waa kii dagaalkii afar iyo lixdankii saddex iyo lixdankii aada maqasheen soo qaaday marka soomaalida waxaa qoryo siiyey aniguba aan soo gaadhay idinna aad soo gaadheen waxoogaa qoryo ciidan maarata muxuu ahaa ciidankii daraawiishta mxuu isluubta wax loo bixiyey oo boolisa oo ciidan milatariba markaa ma aynan lahayn laba kun oo nin oo ciidana oo boolisa markaa soomaalidu ay lahaayeen raggii taariikhda joogay goobjoog weeyaan laakiin labadaa kun baa waxay ka khayr badnaayeen uluuf mu'allaf oo hadda joogta bay ka fiicnaayeen dad ay waxay ahaayeen gaaladana necab dalka iyo dadka iyo qowmiyadduna ay macno la leedahay bay ahayd waxaa siiyey masaarida waxay siiyeen soomaalida ciidankooda labada kun ah taqriiban ayaa waxay ku hubeeyeen qoriga xakiimka la odhan jiray ad garanaysaan qorigii uustarka la odhan jiray qorigii maarata la odhan jiray maarata lixlaha oo intaa gaabnaa waxaa weeyaan dhuumbuurkii isagana maarata yani shan shan xabbay qaadaan hal xabbana waa u dhacay oo qoruf qoruf buu sameeya anaa soo wada gaadhay qorigii bintoofka ah ee dheeraaye maaratayn shiishka ugu fiicnaa rayfalkii qoryo nooca ah ayaa waxaa waxaa ku hubeeyey ciidankii masaarida ayaa dowladdii soomaaliya ku caawiyey intaasaa waxaa lagala hortegay dabaabaad iyo cir iyo dayaarad iyo dhul iyo ciidamadii etoobiyana ay soo kiciyeen oo is yidhahdeen ka gaadhsiiya intaysan tabar yeelanin xeebtaba soo afjara dagaalkii qudhacjoomi iyo aate iyo fayrfayr iyo heble heble ka dhacay fooda markii la isgeliyaba wiilashii dhuumbuurka watay baa kaaryaalkii qabsaday dhagax buurg iyo qabdaara la isla dhaafay markay aragtu se u socotay arkeen shacabkii gudahana kacay ayaa ameerikaanku soo tadakhulay dowladdii soomaaliyeed baa culays la saaray waxaa la yidhi jooji dagaalka iyagana maxaa la yidhi maanta dagaalku meeshaa ku joojiyey maxaa yeelay dagaalku haddii soo socda yaa kacaya bulshaweyntaa dadka muslimiinta ayaa kacaya laakiin hayla salaase ma seexday ma fadhiistay maya geed gaaban iyo geed dheerba wuxuu u fuulay arrinta ayadaa inuu xaqiijiyo waxaad ka xusuusataan in ay siyaad barre ayaa dalkii qabsadayoo wixii uun rayadkii iyo wixii waa la soo dhaafay oo taariikhda haddayna dib ugu laabto ma rabo siyaad barre markii uu meesha qabsaday wuxuu u saciyey shantii soomaaliya in uu maarata nin muxuu ahaa ruuxa xaqiisa waa la siiyaa gaalnimidkiisi iyo diinla'aantiisi iyo xagga u dhig laakiin nin muxuu ahaa wadani ah oo qawmi ah oo qawmiyaadka maarata yani muxuu ahaa dalka iyo dadka inuu wax u qabto isku dayey buu ahaa awalkiisii hore waxaa weeyaan jabuuti buu aad ugu saciyey wuxuu uga saciyey maarata yani muxuu aha nf dhig wuxuu u saciyey maarata muxuu ahaa meeshan soomaali ee galbeed siyaad barre marka jabahaad iyo waa kii wax la diyaariyey shir kambaala la isugu tegey oo afrikaanka o dhan ay isugu yimideen baa waxaa la yidhi hala dhexdhexaadiyo etoobiya iyo soomaaliya hayle salaasan waa ka soo qayb galay siyaad barren waa ka soo qayb galay markii shirkii la dhexdhexaadiyey la isugu yimid siyaad barre uu yidhi ummaddaa waa shucuub shucuub soomaaliya ah ha laga qaado afti meeshay doortaanna ha qaateen hayla salaasa waa istaagay wuxuu yidhi maarata yaane wuxuu yidhi buu yidhi shirki dhexdiisa wuxuu ka yidhi haddii wax la garsuurayo caasimaddii awooyaday taytayleeba iga maqan shirkiina waa ka kaco wuxuu yidhi marba haddii la soo qaadayaba aniga gurigayga iyo ardaagayga iyo daaradaydiiba laigu haysto shirkiga kuma jiray alkufru milla waaxida afrikaankii maxay qarrireen waxay yidhaahdeen xuduudda africa waa sidii isticmaalku kaga tegay macnaha iyagu xukumeen wixii la isku haystay hayla salaasa u xukumeen xuduudda africa waa sidii isticmaalku kaga tegey baan anaguna u daynaynaa siyaad barren waa ka soo xanaaqay kii kalena goonidiisuba hadda isagoo xoogaagii isle waa lagu hiiliyey ayuu isaguna tegey haddii sababa meesha uu ku soo laabtay siyaad barre markaa wuxuu bilaabay jabahaadkii aada maqasheen shan iyo toddobaatankii ilaa lix iyo toddobaatankii la tababarayay waa kii bilaabeed la socotaan jabahaadkaasi gudaha ayay galeen dowladdii soomaaliya waa tii qabsatay ee zamaadi meeshan la yidhaahdo maarata yan muxuu aha dir dhaba iyo herarba gacanta lagu dhigay intooda badan soddon kilomitir ba waxaa loo gaadhay caasimaddii addis ababa etoobiya laakiin yaa u soo gurmaday wixii usoo gurmaday waad garanaysaan shuuciyaddii iyo reer galbeedkii oo gacanta la garab taagnaa iyo kuubaankii iyo waxaan kuwan cadmeeda shuuciyiintaha iyo bahalkan xune khadaafiah kuwaasaa usoo gurmaday soomaaliya waa kii ay meesha ka soo baxeen maya intaana taa aanan gaadhin yaanan ku soo geline markii xayle salaasa uu soo laabtay ee uu galay abaabul isagu inuu la horreeya dowladda soomaaliyeedna waxa ku kiciyey in iyagu gacanta la horraysa ah hayla salaasi markuu abaabulkii uu bilaabay saraakiil wacillaa oo isagu gurigiisa ku soo barbaaray iyo afgambiyey saraakiisha waxaa ka mid ahaa mingiste hayla maryam maryam waa hooyadii macnaha aabba ma laha waxaa ka mid ahaa tadhase ninka la odhan jiray hebel tadhasa ninkaasaa marka saraakiishii baa qabatay waa niman guriga ku soo koriyey saraakiil saa ku noqday isaga gurigiisa maarata yaani boqorka carruurtiisa loo yaqaano isagii bay qabteen way gowraceen kursigiisii hoostiisay ku duugeen ayaamay ka qarinayeen dadku ilaahay safar buu jira dalka intiisa kalena ta dhasahaasaa qabsaday etoobiya tigdham yaani etoobiyada cusub ninkii bixiyey buu ahaa ayaamo yar kabacdi ninkaasi waa khudbeeyey markii arrintu ay soo baxday dawladdii iyo ciidamadii uu gacanta ku dhigay baa wuxuu yidhi ma waxaad ku farxaysaan imbaraatorigii muxuu ahaa shaydaankahaa dilkiisa iyadoo idinka maqan tahay caasimaddiinni awowyadii taytele inaad wax fahamtaan fafham fariisasha ku kala yaqiini dadku inay fahmaan waa shay muhiima ah laakiin wiilkii iswaalayay ee jananaalka luunta u guduudnayd waxaa ka dadejiyey markiiba baashan adduunyadii waa wax dhib badan ninkii ay guriga ku soo wada koraynaya wicillada isla ahaayeen mingisti ayaa isagii sii afgambeeyey waa kii ka takhallusay muxuu diyaariyey nin sargaaloo i weydiin karaa ma jiru mingista hayla maryam darajo iyadoo tigteeday maqan tahay waxaa weeyaan siyaad barrana waa og yahay siyaad barre marka ciidamadoonu diyaariyey kana ciidamadoonu soo diyaariyey seben sebenki wixii dhacay ee etoobiya ilowsiiyey waxyaabo badan oo ay ka qabtay damac runtii waxay ahayd arbaaxo aad u adag ayay ahayd oo taariikhda dhinac ka gashay dalkii yaraa iyo dadkii yaraa dawladnimadkooduna ay wakhti dhow ahayd in ay kufiyaan oo jilbaha dhulka ugu dhuftaan imbaraatooriyaddii intaasoo quruun soo jirtay waxaa weeyaan wax caadiya ma ahay mingisti haylmaryam waxa isla kuftaba siyaad barrena waa dhacay mingisti haylmaryamna waa dhacay siyaad barre markuu dhacay dalkii hay-aadkan hadda aad ka sheekaynayseen iyo safaaradihii meesha joogay waxay ka shaqeeyeen soomaaliya sida ugu habboon ee loo kicin karo loo qaxin karo laisaga hor keeni karo cunsur qabiila qabyaalada qabiilah oo waxa aan soomaaliya halaagay ah oo wax ka nabadgalay aan isleeyahay ilaa man raxima rabbuhu waa yar tahay yaa soomaaliya loo kala adeegsaday ilaa waxa dhacay haddii laga sheekeeyo aada ooyeyso waxaa weeyaan dhulka wixii geedaha guryaha saaraa joojiya dhulka xitaa wixii ku jiray ee bir ahayd ama foosto ahayd waa lala soo baxay ummaddiina meesha aragtay baa la gaadhsiiyey laba qaybood baana laga isticmaalay in dadka la laayo iyo in la qaxiyo iyo in la tahjiiriyo wadammada dibadda loo bixiyo si loo soo celiyo yowm min alayaam jiil masiixi oo mutacallimiina dalka iyo dadka u dhasho in hebel hebel ku abtirsanaya dalka beri loogu soo celiyo dawladdii iyo biya asaasiya oo dhan baa dhulka la geliyey waxaad xusuusataan markii siyaad barre uu baxay oo uu sii maqnaa dhowr iyo toban beri jaamica alcarabiya munadamat alislaamiya ayaa shir qabatay deg dega waxay yidhahdeen soomaaliya dawlad la'aan baa ku dhacday iyo burbur iyo qax iyo islayn waxaa in la gaadho oo loo gurmado ciidamo islaamiyiin dadka dawlooyinka islaamka ay leeyihin u gurmadaan la soo celiyo icaadatu lamni ayaa laga maarmaana ameerikaanku waa soo tadakhulay waxaana yad kalaa shaqaynaysa wuxuu yidhi waa shu'uunu daakhiliya lama geli karo mar labaad baa maarta wixii isku daygii waxaa la yidhi nin baa ra-iisul wasaaraha meesha la keenay maalinkii u horraysayba wuxuu yidhi ciidan la arko ciidamadii soomaaliyeed haysu dhiibo jabhadda deriska la'a macnaha meesha waxa laga shaxaya waa meel aada u fog isku daygii markaa markii jabuuti la isugu tegey cali mahdi iyo caydiid iyo raggii meesha la isugu tegey waxna khilaafkiina uu soo afbaxay jaamica alcarabiya shir qabatay waxay yidhahdeen waa in loo gurmado dalkii soomaaliya ma jaamica alcarabiya dawlalislaamiya uu ka mid yahay waa in la inqaadiyo ameerikaanku waxay yidhahdeen laa bay saareen sanoo bay odhan jireen waxaa weeyaan lama shu'uunu daakhiliya wey lama geli karo ummaddii marka waxaa dhacday wixii aad maqasheen wixii qallallaa iyo wixii qoyanaa oo dhan baa laisku dhex daray amaa dalkaa marka saa loo gelayaay waa wiil iyo adeerkii iyo wiil iyo abtigii iyo wiil iyo dumaashidii iyo wiil iyo sodohdii waxaa dadka saa laisugu gelayaay waa dad isku qiblao isku diina isku hadafa isku kitaaba isku rasuula isku ilaaha waxay ku kala duwan yihin jireen dadka sidaa laisugu dhufanayaay laakiin bal jaanibka kale markii dawladdii soomaaliya saa u dhacday mingista haylamaryam baa jabhadihii ku soo dhowaaday ee kuwii shacbiya ee afwarga uu watay iyo kuwan ay maarata yaani r b d fta ay wadatay ee tigreego markii ay soo dhowaadeen ayaa waxaa dhacday iyagoon caasimaddiiba soo gelin yaa safiirkii america ee soomaaliya u joogi jiray iyo kii kale ee u joogi jiray ingiriiska ee talya muxuu ahaa kenya iyo kii etoobiya intaba sharci qaateen waxay ugu tageen etoobiya ay ugu tageen waxay yidhahdeen idinku ma tihidiin mingista hayrmaryamow soomaaliya oo kale ma tihin waxaad tihiin fardi laba ruux baad tihiin oo ku dhex nool malaayiin muslimiina soomaalidu maarata yani way ka soo kaban karaan arrintaa laakiin idinku haddaad arrintan aad ku sii adkaysatid gobol la arkaaba sidiisuu u go'ayaa hadhowna waxaa noqonaya daxiyo luqmad saa'iqahoo la cuno inta yar ee masiixiyada jasiiraddanna masiixiya way uga dhammaanaysaa haddaad rabtid inaad baaqi sii ahaataan saboorka ka soo qaada sarwaalkaaga iyo boorsadaada dalku isaga oo nabaddaa ah ha qabsata gacan kale oo kuula mabda'a haba colaad baad ahayd ka dhexaysa mingista haylmaryam dayaarad baa lagu qaaday meeshii baa laga bixiyey waxaa qabsaday wiilkan caaqa ee bidaarta leh anigu waxaan arki jiray kii oo jubbo kafayga ku cabba adeerkay oo soomaali galbeed madaxa ka ah ay wada fadhiyaan baasaboor soomaaliyeed oo magaca soomaaliyeed ku qoranna waa wadan jira gabdhaha soomaaliyeed canshuurtoodii baa baasaboorka loogu gooyey canshuurtoodii baa lagu taakulaynayey kumaandoosta soomaaliya intay meesha ka dhaqaaqdo ayay ariteriya iyo iyagaba meeshaas uga daadin jireen maarata yani maraakiibta intay istaajiyaan dhabarkooda ayay hubka u dhigi jireen duurka cidlada laakiin wuxuu noogu dambariyey baan maxaa qabsaday mingistu hayre maryam meeshuisna ka baxay waxaa qabsaday wiilkan caaqa ah soomaaliya kala gaabiyeed ujeeddaan ma aan rabo inaan aada ooga sheekeeyo soomaaliya iyo isku daygii balin shira laisugu keenay iyo siday u ganta faruuri jireen etoobiya aad inaan ugu dheeraada ma rabo laakiin waxaana waxaan rabaa khadka taariikhiga aan rabaa inaan waxoogaa soo dabagelis ku soo sameeyo ninkani markuu qabsaday dhulkuu isdhigayo waa isseexiyey shucuubtii waa taqdiiriyey irbad suna ayuu ku dhuftay shucuubtii muslimiintaha wuxuu yidhi qolo la arko oo rabta in ay xorowdo jaartar buu dadgeygu qoray qodobka soddon iyo sagaalaad wuxuu faqradiisa fulaaniya waxay leedahay qowmiyad la arko oo baarlamaankoodu saddex meelodhig laba ay isku raacdo in ay etoobiya ka xoroobaan waxaa weeyaan xor bay u yihin inta ka horaysa shantaa sanana qolo la arkaaba hay soo dhisto ururaha la samaysto waa takhdiir soomaalidii ardulhijratayn iyo oromadii canfartii dadkii muslimiintaha benishik qolo la arkaaba calan bay samaysteen soomaalidu malaha calamada ay same ururada ay samaysteen qabiil la arko oo meesha deganiba urur buu samaystay calan buu taagtay markii uu ummaantii salka dhulka u dhigay shantii sano wax alla wixii hub yiilay uu la wareegay wax alla wixii ciidamadaha ee hore mingistii uu kala shaameeyey shantaas sano uu ciidamo iyo milatari uu qortay shantaas sano uu xadhkaha isku soo xidhay oo shaqaalo samaystay ayuu jabahaadkii oo ugu horreeyeen xarakadii itixaad alislaami soomaali galbeed oo calama kule addi sababa iyo dir dhabiya calama uga babanayaan oo ururka waxaan nahay maarataene xornimadoonka aloo waxaa la sasabayay ayaa halooya lagu weeraray oo naftii baa ku xigtay hebel baa ku xigay wax alla wixii hubaysnaa o dhan ba orda ka taqallusay maxaa kuu yimid jabhadihii haska sii socdeenba laakiin maxaa kuu yimid waxaan waxaan rabaa waxaa weeyaan itijaah intii yarayd ee soomaaliya hambada ahayd ilaanay dhulkii ugu muhiimsanaa ee ugu weynaa ugu istaraatiijisanaa ugu webiyaal badnaa ugu xoolo badnaa dadka intooda badin ay deganaayeen waa dalka soomaali galbeed inaga maqan dalkaasi markii uu gacanta saas ugu dhacay intii yaraydee baqyadee soo hadhay waqooyiga iyo koonfurta lagu magacaabo muxuu ka sameeyey wuxuu la dagaalamay maxaawir muhiimo u ah halbowlo waa soomaalida ayuu dagaal ku qaaday in aad aada u fahamtaanna waa muhiima janaaxi siyaasiga ah in ayna soomaaliya meel intay isugu yimaadaan dawlad ayna takwiinsanin waa diiday shir kasta oo la qabto shir kalu ka daba furaya soo daro fulaan hebel hebel shir kasta oo la qabta kii jabuuti iyo laba marya lagu qabtay ku kaluu ka daba furayaa kii masar lagu qabtay ku kaluu ka daba furayaa nayrobika lagu qabtay ku kaluu ka daba furayaa shir alla wax alla wixii haykel siyaasi ah inuusan dalkaasi yeelanin geed gaaban iyo geed dheer buu furay waa kow ummaduhu waxay ka duulaane ay ka baxaan waxaa weeyaan ay halbowlaha u iyo waxaa weeyaan masaadirta dhaqaalaha iyo masaadirta waxbarashada anugu imaaraadkaan deganaa waxaa dhici jirtay ragga ganacsatadiina inay fadhiyaan waa laga yaabaa gurfa tijaariya dubay oo meel maaratay shan talaalahoo ummadaha caalamku ay aad ugu yimaadaana soomaaliya lambarka labaad bay weligeed inta badan geli jirtay wuxuu ahaa maaratay gurfa tijaariya dalka waxaa wax keena ama ka bixiya si sudfaan baa maalinkii dambe waxaa la soo dhejiyey idaacadihii joornaaladii lambarka labaad waxaa galay etoobiya etoobiya oon ku lahayn wax wujuudaba dalka waxgayntiisa iyo wax kasoo rardiisaba wax la sheegaba aan ku lahayn soomaalida ganacsateedeedii guddidii ay lahaayeen bay isqabsadeen dowladdii imaaraadka loo tegey dubay maxay ku dhacdaa la yidhi in aad lambarka afraadna geysaan lambarka yagii intaasoo sanana dhaqaalaha ugu badana dalka annagu aan keenno ama ka dhoofa waxay yidhaahdeen tijaarada meesha waxa keeno oo dhanba raggiinna ganacsatada baasaboorradooda fiiriya dhammaan waxaa la wada qaatay intaas intaana ka duka ka bixin waxaa waxaa keenay waxay ahaayeen etoobiya mixwarka dhaqaalaha wuxuu maarata ninkii la odhan jiray raisal wasaare raiisulkhaarijiyadoodii wasiirulkhaarijiyahoodii musfin ayaa wuxuu socdaal ku maray qaaradaha adduunka oo dhan buu intaasoo bilood buu wareegayay wuxuu ka dhaadhicinayay welibana khaasatan duwal alislaamiya wa duwal alcarabiya baasaboorka soomaaliya inaan la qaadanin oo la diido oo la manciyo dubay baa waxoogaa isku dhejisay la'aakhirna dubay waa tii joojisay oo yidhaaheen dhaqaalo badan baan ku qabnaa soomaalida marka waxaa weeyaan ma joojin karo sacuudiga oo yidhi min naaxiyat alcibaada nin xaj rabaaye cibaado ahaan intaa yare uu maalmaha xajka ah ayaa ka soo hadhay amaa duwashii intiisii kale baasaboor soomaaliya waa mamnuuc baa layihi kow nimankaa markii ganacsatada ahaa waxaa ay dubay u sheegtay waxay yidhahdeen ganacsatadii soomaaliyeed oo dhan markii baasaboorkii soomaaliya la joojiyey meel loogu safri karaana aysan jirin adduunkii o dhan laga soo xidhay maxaa ku qasbay kenyana maaragtay calaaqaad bay etoobiya la samaysato waxaa la yidhi ruux soomaaliya baasboor ha siinina albaabadii maxaa loo furay ganacsatadii soomaaliyeed maxaa loo furay waxaa loo furay baasaboorka etoobiya waxaan la kulmay anigu oon wada safarray siddeed iyo toban nin oo ganacsato ah dayaaradooda fuulay oo siddeed iyo tobanka anigoo sagaal iyo toban ku ahaa mooyeen siddeed iyo tobankaba baasboor etoobiya anay wataan idinkaas sidan isyeele bay yidhahdeen raggiinnii soomaaliyeed waxaa lambarkaa etoobiya geliyey ganacsatadiinnii oo dhan baa maxay qaateen maxay macallimiinta dubay ka shaqayso oo dhan ee imaaraadka ka shaqaysaa baasaboorka wataan hadda muxuu yahay waa etoobiyaan ganacsatada ka shaqaysaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaaliyo wax ka badan muxuu yahay waa etoobiyaan taa ka soo tag xagga tacliimta suudaan baan afar tagnay shan iyo sagaahankii ilaa maarta lix iyo sagaashankii mar aan tagnay jaamica alifriqiya muxaadaro waxaan ku lahayn ardadii soomaaliyeed su-aal baan weydiiyey waxbaan ogahay moogta nigu hadduu wax qorqoro waxbuu og yahay waxaan ku idhi macnaha waa ardo aad u badan oo dhowr boqol oo arday ah waxaan ku idhi ardadiinna meesha fadhidaayey meeqaa baasabor soomaaliyeed waata laba iyo saddex baa gacanta taagan intii kale oo dhan ba maxay taageen kaaga daranay safaaradda etoobiya ardada soomaaliyeed u yeedhaysa ka etoobiyaan ahaan bay shir oola qaadanaysaa idan meesha maxaa ka baxaya ninkii ganacsatadaha markuu baasaboorkiisu etoobiyaan noqdo dalkaa ma la colloobaya mise lama colloobaya dalka colaad ma u muujin kara mise uma muujin karo ninka ardayga ee markuu baasaboorku ka dhaco looga soo cusboonaysiinaya safaaraddan etoobiya wax didkeedaa ma ku hadli karaa ummadda madaxeedii maxaa ah dadka mutacallimiinta iyo dadka ganacsatada yaa halbowlowa ummadda dhaqdhaqaaqeeda soo maha labadiiba waxaa laga qabsaday madax waxaa laga dan leeyahayna waxaa weeyaan yowm min alayaam in la yidhaahdo dalka sidiisaa loogu wado in la yidhaahdo maaratayna shir baa la qabanaya ganacsatada soomaaliya ee aqoon-yahanka soomaaliya waxaa la rabaa maaratayn wood in loo qaado maaratayna dalka waa wax lagu soo xerogelinaya dadkii lagu soo xerogelinaya labadaa mixwar horta saddexdaa mixwar oo kaa siyaasiga inayna laba soomaaliya isu qabanina wiilkan yari geed gaaban iyo geed dheer buu u fuulay o tacliimta soomaaliya iyo mutacallimiinteeda in ay isaga walo u hayaan oo baasaboorkooda ay qaataan oo albaabada u furana waa ku qasbay ganacsatada soomaaliya iyo dhaqaalaha soomaaliya inay ku abtirsadaanna iyadana albaabada u furay intaa maxaa kawa waddanka inuu ku sii socdo inta uu tabar looga helayo woorloorayaal inuu maaratayna laba lababa isugu dhiibo hub dhacay iyo wax fayowba inuu isugu dhiibo oo markaa dalkii uu xarbi daa'ima oo labalaba mid walba uu nikaaxsado maalin dhexdeed waa anigi ku maahmaahayay ninka la yidhaha digaagga doorayga waa nin aad u karti badan baa layidhi miaal ahaan baan maarata u wada wax weyn maaha waxaa li soomaalida ku maahmaahdaa nabiyullaahi sulaymaan nin sulaymaan baa wuxuu baray ninbu wuxuu baray shimbiraha iyo xayawaanka afka ay ku hadlaan ila ilahay baa u sakhiray sulaymaan waa mahmaah markaasaa ninkii markuu wixii baray yaa ninkii iyo sulaymaan oo guri wada taagan oo sheekaysanaya qosleen meel wada taagan islaantii ninkaa qabtayba oo dariishada ka fiirinaysay ayaa waxay tidhi anaad i xamanayseen waxaad ku qosasheen anaad igu qoslayseen wuxuu yidhi ma anaan ku qoslin waxaana ninka sulaymaan uu sheegay haddaad sirta aad bixisid ood ruux u sheegtid markaa waad dhimanaysaa kafankaaga soo qaado wuxuu yidhi na waxaan ku qoslaynay ma ahayn adiga wax kalu ahaa sheeg bay tidhi wixii aad ku qoslayseen na haddaan sheego naftaa iga baxaysa war naftaa kaa baxdaa tidhi hadda meeshaa kaaga baxday sheeg bay tii haye iddaa kafankaygii baan soo tolanayaaye oo maaratayna dad yaasiiman oo u yeedhanaya soomaalidu mahmaah weeyaan wax jira inuusan ahaynna waa laga yaaba laakiin ujeeddadan ka leeyahay waxaa weeyaan waa meel waxaa weeyaa ninkii waa tegey kafankiisiibuu soo qaatay nimanna wuxuu yidhi kaalay maartayne hagaajiyo haddii waan dhimanayaae waa soo kaxaystay dhexda intuu ku soo jiray ay baa dhawaaqay wah wah wah wah buu dooraygii baa wuxuu yidhi war maxaad ku qosli maxaad ku qoslaysa ayo wuxuu yidhi waxaan ku qoslayaa ninkaa doqonkeenna agtaasi dili doonto waxa loo qari doono beerki muxuu ahaa sanbabkiisi iyo waxaan ka dhargi doono taasaan berri ku qoslayaa buu ninkaa ay naagtaasi dili doonto dooraygaa u jawaaba wuxuu yidhi war niyahow ninkaasi hal naag buu qabaa addana nafta ka qaadayso dilaysa anu shan iyo toban naagood baan qabaa buui maalinkii o dhan wuxuu yidhi saasa maartay ane habeenkii guri baan la galaa iridaan ka fadhiistaa tii hadashada madaxa ku dhuftaa waxaan din kara ma laha mid kaadin karta xitaa maloo meeshaasi kaadida isku celinayaan markii subaxii la soo daayay ay kaadkaadiyaan tanaan dharbaaxa labada dhinac kaga dhufanayaa giirkaan ka qaninaya dhag baan ka siinaya tan kalena haddana han iyo tobankoodaan isu maraya tu qaarkabaa dharbaaxaan u raacinaya ninkaasi haddii markii uu naagtaa u tago intuu ul goosto shan ka taagi lahaa na maxaad iga rabtaa u odhan lahaa baayay baayay baa odhan lahayd waa iska dayn lahay ninkii waxbuu ku baraarujiyey soo maha ushiisiibu hore ka soo qaatay maryihii iyo kafankii waa iska duuduubay iyadii markay sugaysa wuxuu sheegay saddex ku bilaabay war bala kugu dhacday warkaaga haysoo idaabay tiri waxaan ka wadaa digaaggaa dooraygaasuu meli zanaawi uu noqday soomaaliya inuu mid baadna meel ku nikaaxiyo bunlayn senlayn faynlayn fanlayn baynlayn layn inuu qolala arkaba meel ku nikaaxiyo ou yidhaahdo lama hadli karti ka kale ninkii ku soo marana waa inaad qabsiisid kooxuu kala samaystay soo run maaha meeshaasuu ku kala xidhay intaa keliya miya waxyaalaha aad wax ku xusuusataan waxaa ka mid a wuxuu dalka iyo dadkan ka geystay wiilkaasi caasigii waxaa weeyaan waxaan hadda aan koobi kara maaha lakiin waxaad ka xusataa kow iyo tobankii setembar sideedaba taariikhda soomaaliya waxbay dhegaystaan waxma qoraan taarikhda in iska sajalaa muhimma kow iyo tobankii setembar markay dhacday ayaa adduunka waa kii waashay ninkii kabaha waaweynaa amerikaanku waa kan waashay cabdullahi yuusuf baa dhawaaqo wuxuu yihi meel shimbiraalo la yidhahdo waxaa ka buuxo alqaacida etoobiyana way dhaqaaqdaa waxay tidhi maarata yani soomaaliya waxaa ka buuxa alqaacidiya adduun baa ka buuxa qolo la arkaaba way dhawaaqday markaasaa amerikaanka labadiisii hay-ade f b da iyo si-ada maraykanka ayaa waxay soo direen mukhaabaraadkoodii cabdulqaasim salaad waqtigiisiina way ahayd muqdisho ayay ka soo degeen waxay baadheen waxaan mari masaajidka abaa hureyre dadkii joogay inay soo galeen waad ogtihi jaamacaddii annagu waan joognay way noogu soo galeen buugtanadii ba xitaa naga qaadeenoo saasay yidhahdeen meel walbay galeen madaaristii oo dhan bay galeen dugsi ayna tegin meel madrasaa oo ayna tegin ma laha taftiish bay sameeyeen raasgamboni bay waxay kula kulmeen axmedmadoobahan iyo gruubka ay kula kulmeen waxay tageen puntland iyo somalilan bay tageen shimbiraali iyo cabdullaahi yuusuf bay u tageen idaacadaha ayay ka hadleen b b c da baad dhegaysanayseen waxay yidhaahdeen soomaaliya kuma hayno mana ku noolo mana joogaan alqaacidiya aalibaan midna b b c daa wakti galaba oo khamiisa waxay waraysi la yeesheen meli zanaawi waxay yidhahdeen meli zanaawiyow dowladdii adduunka ugu weyneed ee intaasoo sana aad ku lahayd alqaacidaan la dagaalamayaa baadhitaan bay soomaaliya ku sameeyeenoo alqaacida inaysan joogin bay soo sheegeen soo ma ahayn inaadun ku maashidoo been aad maaratayn u sheegi jirteen oo dhaqaalo un kaga raadsanaysaan inuu yahay soo lama socotay soo arrintu saas ma aha bu wah wah wah wah wah wah intuu yidhi qoslay waad wada dhegaysanaysee maar male ayaa wuxuu yidhi waa ognahay waktigan xaaligaa alqaacidana waddanka kama jirto daalibaanna kama jiraan laakiin mukhaabaraadka iyagu waxay noo sheegeen min raas gamboni ilaa raas casayr ilaa lowyacado in ay ka buuxaan dugsiyo qur'aana iyo madaaris islaamiya iyo masaajido waxii ay aalibaan iyo alqaacida kasoo meesha ay kasoo unkameen kasoo baxeen lagu barbaarinayo inta dugsi arrintaasina waxay keenaysaa amniga etoobiya ee daakhilka ah ayay dhib u keenaysaa inta dugsi qur'aana uu soomaaliya ka jiro oo khatar yowm min alayaam ku noqon doono etoobiyana waxaa waajib nugaa inaan meeshiisa ugu tagno war warkaa ma maqlaysa mise midaan maqlayn idan etoobiya maxay ku darsatay damacii taytayle iyo soomaaliya in ay kala wareegto maxaa u heliya asalku muxuu yahay in aynan ogolayn dugsi qur'aana inuu xitaa waddanka u ka furaado fadlan wax ka jooji ka sarreeya jooji ka soo tag markii ay mali zanaawi uu meesha qabsaday ee uu shabakadaa u daadiyey beenta ah ummaddii meelaha ku nooleed waxaa ka mid ahaa waxyaalaha dawla ku magacaabeen gobol la arkaba inay u sameeyaan waxa la yidhaahdo ismaamul daakhili ah gobolkan daarulhijratayn ama dhulkan waxay ku magacaabeen kililka shanaad bay ku magacaabeen kililkaa shanaad waxaa madax ka noqday nin la yidhaha cabdullaahi maxamed sacdi waa nin afar iyo lixdankii jabhadihii ka mid ahaa nin mutacalim ahaa kuwayd u fadhihi jiray jabhaddii soomaali galbeed jazaa'ir u fadhihi jiray markii dambena ingiriiska u fadhihi jiray nin waxaa weeyaan mutacalima oo ku aad u yaqiinay buu ahaa waxyaabahan gaaladu ay maartan yaqaanaan ninkiibay waxay onolef iyo u doorteen inuu ka noqdo madaxweynaha kililka ninkiibaa wuxuu mooday run nin maadaama reer galbeedka aad oola soo noolaa yahay wixii buu run mooday oo markaasaa afar iyo sagaashankii meelahaasa waxa uu ku kulmiyey baarlamaankii gobolka soomaaliyeed ba wuxuu ku kulmiyey herod waxaa la yidhi afti aan qaadno afti bay isku raaceen boqolkiiba ma aha boqol boqolkiiba laba boqol wax ku dhow malaha mid walba laba far buu taagay inay etoobiya ka go-aan bay wada saxiixeen oo aan ruux ka hadhin maktal daahir baa meeshaa fadhiya odaygii halgamaaga ahaa cabdullahi bn sacid farax buu kala batay oo markaasuu safaaradda ingiriiska iyo tii talyaaniga tii amerikaanki wixii o dhan isu maray annagu hadda maanta maartan waa inaad goobjoog ka noqotaan wuxuu u bixiyeyba maartan wuxuu is yidhi bahashii waaba taqarkayba saaran tahay meli zanaawi u tago wuxuu is yidhi inuu meli zanaawi u kulmiyo baarlamaanka etoobiya si ay u ansixiyaan afti looga qaado shacabka soomaaliya iyo waktigii laga qaadi lahaa cabdullaahi maxuud sacadi wuxuu yidhi anigu waa aanu ii sheekeey mushaa fahda ilaan waxaan ahaa guddoomiyihii mujaahidiintii soomaali galbeed arrinta markii la soo daayay baan kala sheekaystay meel dibadaha sugunin waxaan ku idhi markii arrintaasi aad saa aad tidhi maalinkaas bal iga war cabdullaahi wuxuu yidhi markaan u galay mali zanaawi oo aan anigoo haddee niteenkii qabo oo nin aad u lafweynna wa ahay maarata ayaa wuxuu yidhi buu yidhi waxaan idhi waxaan rabnaa baarlamaankii waad maqashay idaacadaha inaan boqolkiiba boqol isku waafaqnay inaan ka goono waana jaartarka etoobiya ee qodobka soddon iyo sagaalaad hadwa kaas wuxuu yidhi lugaha markii hore dhulku ku hayay lugihiibuu kor u qaaday buui markaasuu miiska soo saaray saana waa ugu seexday buui markaas qosol buu isku dhuftay bu wuxuu ii dhiibay buu yidhi laba bacood oo dahabi ah oo miiska labadiisa dhinac sudan ayuu yidhi buuhi bal warqadahan qabo bacdan ciidda ah bacdii baana qariyey xabashi iyo ingiliis bay ku qoran tahay waxaa weeya waa maxay taytaylay ekisbalcad wuxuu yidhi aniguna caasimaddii aabbayowgay baan u socdaa oo iga maqan adiguna hadda gurigayga dhexdiisii baad afti baan u soo qaatay aad leedahay nin yahu inaad inta ka caqli rubantaan ku moodi jiray buui orday ridda iga baxay waa meeshu annaga na leeyahy raje ma laha ha kullu gu-ina maan ku leeyahy waxaan qori ahayn marka hore muxuu lahaa qalin baan wax ku raadsanayna cabdullahi bin muxuud sacdi muxuu markii daba taagnaa waxaan qori ahayn wax lagaga helayaa nimankaas ma jirto bal cad baaba la isku haystaa buu leehay maarta yani ka soo soco wuxuu sameeyey markii cabdullaahi yuusuf iyo wixii macmalka ahaa eel doreed lagu soo sameeyey nim ayna iyagu ayna soo sharaxin oo aan ayna keenin kuma soo biirin baarlamaankii aad waad maqasheen iyagaa keenay cabdullaahi yuusufna gacantooda ku keenay ninkii maxamed cali hebel geedina iyagaa gacantooda ku keenay isla markaaba dowladda etoobiya siyaasa alkhaarijiya markiiba way fadhiisatay oo maxay sameeyeen khariidadii etoobiya beddeleen calankii etoobiyay weynaa maxaa hoosta laga geliyay calankii soomaaliyeed baa dhexda la geliyey etoobiya calankeediina korka laga mariyey macnaheedu maxay ku tahay dhulkii soomaaliya wuxuu dhex galay si rasmiyana waxaa weeyaan maarata yaani dalkii etoobiya intaa keliya laguma dayn waxaa laga yaabla min alqara'iba dhowr iyo sagaashankii bay waxay maxkamad saareen mingista helmalian oo afrikadaas iskaga baktiyaya oo baasabo bahalkii sarwaal iyo boorsayar keliya kala tegey shirin aan ka soo qaadanay ayay nimankii tigreeg ahaa yidhahdeen wuu nalaayey oo maxkamad saareen dil bay ku xukumeen isagoo joogi bay dil ku xukumeen shir jaraa'id buu qabtay khaliijka oo dhan iyo joornaallada caalamka o dhan waa lagu soo qoray markaasaa wuxuu yidhi wayaano wayaano waxaa la yidhahdaa taxiriga geedkan maarata guriga alwaaxyada gale ee si u garaacaya soo rida kaasaa wayaan la yidhahdaa luqal xabashiya ya burburka kaas marka waxay yidhi wayaano kaasaa marka lagu caayi jiray iyaga waktigii ay la dagaalami jireen tigreegaa la odhan jiray wayaanadii wuxuu yidhi nimankii taxriiga ahaa caqligii aan ku ogaa ayay weli sii wadaan buu yidhi wuxuu yidhi anigu waddankii shaatigayga iyo sarwaalkaygan kala soo tegay furayowgii bangiyadii kuwii ciidamada iyo kuwii istaraatiijiga iyo dibad iyo daakhilba dalkii oo sidii u dhisanbana waan ooga imi si uu u badbaado jasiiradda masiixiga ee yar ay ka dhex badbaado maartayna ummadahaas ee maarata qowmiyaadka tirada badan laakiin waxaa la yaab la guuri cadowgii etoobiya ay lahayd ayaan wuxuu yidhi lugaha dhulka ugu dhuftay buuri oon laba laba u kala diray caasimaddii aabbihii iyo awowyadii taytayleyna maanta waa u dhawaaqaysaa mangestemana etoobiyana soo gaadhaay bay leedahay waa u dhawaaqaysaa intuu anigu mashquulsan yahay wayaanka wayaanku dhalay caasimaddii awowyadii ha tagoo ha ka dhisay buui kaniisadda arrinta maxay kutusinaysaa arrinta cumqigeedu inu aad u fog yahay bay kutusinaysaa taytayley macnaha waxaa weeyaan waa balcad ayay xabashidu maxay u taqaanaa sheekh aduu ree balcad maaha maxaa loo ma u taqaanaa taytayley waa u taqaanaa soo maa yaa kaloo ree haye sheekh doctoorka waad waa taqaanaa soo maa idan mingesti hailmariam ninkii la odhan jiray malizanawi warkiisa aan usoo aan kusoo laabanaya ninkaasi markii wixii uu soo dhisay wuxuu is yidhi fursaa jirta dadkii islaamiyiinta ahaa jihaadkii ay wadeen kii muxuu ahaa waa la baabi'iyey wadaaddaa weliba loo adeegsaday walxaq yuqaal imaaradii islaamigeedii geda ka dhisneed ee maxamed muxuu ahaa uu ka xaaji yuusuf odayga ka ahaa wadaadaa loogu dawgalay loo adeegsaday iyagaa maaragtay inay burburiyey kuwii soomaali galbeed taageero markii waayeen labaatan sano kabacdi wakuwaa gaalada hadda isu dhiibay ciidamadii bari iyo ka hawlgalay waa kii la kala furfuray hadda aan ka soo sheekaynaynay wax yacni mabaadi u dagaalamaya markii uu ogaaday malizanawi isan jirin ayaa dowladda ayada camiilkaa waa tii lagu soo dhisay eldoreed iyo meeshaa lagu soo dhisay laakiin intii arrinta la waday baa waxaa yimid sanastadrijuhum min xayu laa yaclamuun maxkamadihiibaa hal meer ka soo booday meesha iyagoo laftoodu maaratayna ay ahaayeen lagu dhex jiray oo dad badan oo aan isku afkaaro ahayn ay meesha ku jireen almuhimma waa kii dagaalkii la galay dagaalkii saxaabkii maxkamaduhu waa kay dhaceen waxyaabaha in la taabto u baahan waxaa weeyaan etoobiyaanku waxay ka soo galeen laba mixwar ayay waddankii soomaaliya caasimaddii soomaaliya ka soo galeen dariiq waa dariiqan dheere baydhaba iyo isku xidha xamar ilaa afgooyo dariiqna waa dariiqii dheeraa ee muxuuha ka imanayay hiiraan iyo gobollada dhexe soo maray waxaa balcad ku soo horreeyey ciidamadii horta xamar baan ka sii sheekaynaya ciidamadii xamar waa socdeen afgooyay tageen xamar bay tageen taariikhda waad lahaysaan tanaad aad oola qabsanaysaan la socotaan markii ay magaaladii xamar tageen xeebta waxay kaga hagaageen dhankan iyo xalane iyo dhankan iyo leega ayay leega ayay kaga hagaageen leedo dhammaan ciidamadii bilaa istinaa intay degeen bay qoryahoodii badda afka u geliyeen markaase qori la arkaba way shumiyeen kor bayna u qaadeen saasay yidhahdeen macnaheedu ay tahay tan baddan baryaka ileen waddanka intaa leeg bad ma laha waa ummad ku go'doonsan buur dhaladeed waxaa maaragtay yaani raashinka ka soo qaataan jabuuti iyo muxuu ahaa bambaaso iyo muxuu ahaa barbara iyo boosaasaa ugu sokaysa meel ay kiish uga soo dego waxaa la yidhi maanta ayaan waxaan gacanta ku dhignay muxiiطulhindi oo wax badan naga maqnayd ciidankii markuu soo laabtay waxyaalaha la yaab kale min alqaraa'ibka eraboodkii aadan cabdileh ee caasimaddii soomaaliya dalkii soomaaliya yaa ciidamadii oo labada dhinacba ka yimid isugu yimideen calankii soomaaliyeed baa laga siibay maxaa la sudhay calankii etoobiya la sudhay markaasaa waxaad arkaysaa telefishinada waadkaad arkaysay nin askari a sargaal ah oo qorina wata calankiina babbinaya oo eraboodka saa u dhex wareegaya ordaya calankii soomaaliyadna dhulka dhigaya isla markaaba way socdeenoo waxay tageen madaxtooyadii calankii ugu horreeyey laga taago kii etoobiya waa kii somalia dhulkaa la dhigay nimankii la socday wax ka hadlaya ma laha way soo laabteen oo meeshii tarbuunkeeda ee madaxdii soomaaliyeed ay ka hadli jireen ee ciidamadii lagu soo safiyey sarkaalkii ciidamada wataa meeshaa kala hadlay wuxuu yidhi buu yidhi wuxuu yidhi hal askari ah oo midig iyo bidix toona u leexanayaa ma jiro ilaa aan tagno meeshii lagaga soo duulay qolkii soomaaliya kaga soo duushay dalka etoobiya cali samatar ciidamadii o dhan meesha isku shubeen qolkii baa waxaa lagu sawiray sawiro cajiiba calanka etoobiya meesha maanta la qabsaday la jebiyey maarta cadowgoodii soo jireenka ahaa nin kasta oo sargaala oo etoobiyaanin waa isku sawiray intaa markay dhacday baa saraakiishii hadleen waxay yidhahdeen laba habeen uma hoyanayno magaaladan xamar annaga oo ay noo jirto taytaleen wax badan ku taamaynay intaa ay noo jirto ilaa ilaa waa in caawana la geeyo saraakiishii soomaali kusheegaha baa ciidankii hor maray markii la yidhi geedihii balcad wa kuwaas ayay baabuurta ka daateen rukuuc iyo maartay sujuud ay la dhaceen lug bay ku tageen iyo foor magaalada ku galeen kuwii xaggaa ka yimidna iyaguna saasoo kale ay soo sameeyeen idan arrintu maxay ku tusinaysaa soomaaliduna xaggee ka hadlaysaa meesha ka hadlaysa mataqaana ninka wadaadka hadda hadlay wuxuu leeyahy dhulka etoobiya ku leeyahy xuduudda annagii etoobiya noo dhaxaysa waxaa la yaab leh dowladda etoobiya way fadhiisatay oo markaasay waxay geliyeen waxaa cabdillahi bin maxmed sacdiye sheego idinka soo dhaafay wuxuu yidhi mali zanaawi fartu igu fiiqay buu yidhi khariidada dalka etoobiya gadaashayda gadaashiisa suran bu wuxuu yidhi bu bal aqri intuu dhinac iga leexday waxaa bartamaha kaga qoran buu yidhi caasimadda etoobiya waxaa weeyaan taytani ex balcad intaa keliya miya wuxuu isugu soo yeedhay ciidamadii cabdillaahi yuusuf saraakiishiisii ra-iisul wasaarihiisii wixiisii muslim baa wuxuu isugu keenay huteyl huteelladii ka mid ah saraakiisha soomaaliya warramaysa waxaa la yidhi marka dalkii haddaan gacanta lagu dhigay calankii sooma etoobiya laga taagay madaxtooyadii soomaaliya eraboodkiina laga taagay dalka waa in la mataaneeyo waa in la mideeyo sirtaa waxaa fakiyey niman xuseen caydiid baa fakiyey waxaa la yidhi waa inuu calanku isku mid noqdo lacagtu waa inay isku mid noqoto baasaboorkuna waa isku mid noqdo meelaha eraboodyada iyo halbowlayaalka furdooyinka waddanka uu leeyahayna etoobiyaanka gacanta loo geliyo warwarkaa ma maqashay mise midaan maqal cabdullaahi markii uu xuseen uu arrintaa qarxiyey raggii caasimaro ku arkay waa ila joogaan baanu malanaya markuu intaa qarxiyey cabdullaahi yuusuf waxaa la yidhi u khamraysnaa xalayo waxaa weeya ninkan uu iska halaaqaya sir buu fakiyey soo maha waa kii dawladdii laga eriyey isla cararay kuu khamraysnaa bay yidhaha ma khamraysnayne xaqaa'iqi jirtay baa waxaa weeyaan si uuna ola kac ahayn ayaa afkiisa u soo dhaaftay ka soo soco nimanka la yidhaahdo etoobiyaanku dalka masa madaaristii masaajidadii khalawaadkii qur'aanka wixii o dhan cagtay mariyeen wixii ay keri kareen waddanka min tuulihi ilaa cardihiina ciidamay ku tageen maalinkii dambe waxay bilowday nimankii saraakiisha inay marmaraan masaajidkii alhidaaya walaalaha tabliiq anuu aad uguma kala dheer uguma tago nimankaas nimankaa waan jeclahay niman xagga zuhdiyaadka inkastoo qolo la arkaaba ay leeyihiin waxoogaa maakida haddana waxaa weeyaan niman aad zuhdiga iyo khayrka waxaa weeyaan ku badan weeyaan ummadda oo dhanna lagama waayo maarata sideeda waxoogaa un lagama waayo marka niman iska musaalimiina weeyaan waxooduna maarata meesha ay la marto nimanka walaalaha ee masaajidka alhidaayay marka saraakiishii etoobiyaanku ay marayeen saraakiishii etoobiyaanku waxaa weeyaan waa niman duwal carabiya jiwaar la-ah suudaanna wax ku soo wada bartay in badan oo ka midii luqa alcarabiya ayay aad u garanayaan yaa ayuha aladiina aamanuu qaatiluu aladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu fiikum khilda ayaa mar walbaba ardadu ku dhawaaqayaan derbigay dhegta saarayaan waxay yidhaahdeen laba mixwar bay ahayd arrintay usoo duuleen dalkan inay qabsadaan maxaakimta ka saaraan waxa iftiinka yar ee diiniga ee waddanka ka baxayaan ay cagta saaraan waa kii yidhi dugsi qur'aana intuu ka jiro etoobiya nabadgelyo uma jirto maalinkii dambe waa kii loo soo galay nimankii nin walaalaha ka mida tabliiqa oo meesha fadhiyey baan waraysi la yeeshay waxaana ka qorqoray wuxuu yidhi raggii meesha fadhiyey baan ahay waxaa la yidhi saraakiil baa noo soo gashay waxay yidhahdeen yaa mucallim ah oo waxbara dadka qur-aanka yaa bara maalinkaa xitaa waxaan ku sigtay bu i inaan idhahdo anigan oo marka haddana waxaad sidibu jamaacada ku odhanaysa adu macallin maadan hayn maxaad beenta u sheegtay waa iska aamusay bu rag badan baa gacanta taago aniga macallin baan ana macallin baan ahay wixii macallimiintaa soo baxa bu markii la soo baxay waa kii lagu gowgowracay meeshii horteedii waa kii lagu wada gowracay hay-addan xuquuqul insaanka tidhaahda waa u dooda ayaa waxay la waraysi la yeelasay afhayeenkii ra-iisul wasaaraha etoobiya waxay yidhahdeen qoladaasi waa qolo musaalimiinoo adduunka oo dhanba gooshta dad dagaalla ma aha maxaad u layseen u gowgowracdeen kii waa mujuqmujuqleeyey markaasaa wuxuu maartan waa kii inay inkireen aad la socoto kii baa markaasaa wuxuu yidhi hay-add kii hay-adda u hadlaya wuxuu yidhi arrinta nimankaasi waxay u dhinteen etoobiya laba muxwar bay ka duulayeen laba shay baa taargad u ahaa taargad waxaa weeyaan quwadda islaamiyiinta ah ee soo kacaysa in la jebiyo taa way ku guulaysteen qodobka labaad wuxuu ahaa iftaanka iftiinka diiniga geeska africana inay iyadana dhulka dhigaan waxaa u muuqatay nimankan tabliiqii in ay u yihiin dabkii ay weli sii shidayaan saasay marka u laayeen adduunka wax ku ceebinaya iyo wax la hadlaya iyo waxa intaa looma dhaafsano wax laga hadlaya ma laha ka soo tag dani armoy markii laga qaaday waana ninkii eeldooreed iyo shirarkii lagu hayay meesha la yidhaahdo kenya odayga madaxweynaha marka ka ahaa isagoo shirkii socdo waa kii laga qaaday madaxtinimaadkii wuxuu tegey amerikaanka ayuu tegey waad la socotaan baan marinaya jaamacad jaamacadahooda ka mida ayuu wuxuu ku qabtay muxaadara ayuu ku qabtay su-aal baa la weydiiyey waxaa la yidhi waa idinka soomaaliya haddaad kenya tihiin shir weyn oo sanawaad socday hadda u haya soomaaliya aragtida iyo siyaasadda ku wajahan ee soomaaliya aad ka qabtaan maxay tahay wuxuu yidhi waad maqlayseen baan waqti galadii b b c ka sheekaynaysa wuxuu yidhi waxaa weeyaan aragtidaan ka qabnaa annaga iyo etoobiyaba arbaciin sana iyo wax ka horreeyo anu aan xukunka hayn waxaa weeye bu uhi soomaaliya in aysan ka dhalanin dawlad wax la yidhahdo macno leh ilaa wax annaga taabicnooa ama etoobiya taabica mooye markaasay su-aal ku celiyeenoo waxay yidhaheen oo shirkan aad qabanaysaan muxuu yahay wakhtigaa ugu dheeraynaynaabu warwa kaama maqlaysa muslimada maqli walaalaha annaga kenya oo maarata dadkanagii dibideji u sameeyey kenya yaa dibideji loo sameeyey iyagaa qaxootiyadan shilba ku qaata iyagaa ganacsi hubkii dhaqaalihii soomaaliya oo dhanba maarata gurya maarata ku qaata iyagaa dadka intiisa kale cashuur iyo askartoodu waa wada ninka askariga gobolka loo soo bedelaa waa dhergaa haddee letkabadhasay u hayaan macnaha waxaan ka wadaa waxa afkooda ka soo baxaya qad badat ilbaqdaa'u min afwaahihim wamaa tukfii suduuruhum akbar idan etoobiya meeshaasi maraysa hadafkeeduna kaa weeyaan idan liyahlaka man halaka can bayina wayaxyaa man xaya can bayina wasalaamu calaykum